suldaan maxamed mayow afhayeenka nuqabada wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose kusoo dhoway warbaahinta islaamiga alfurqaan waa dhowahay wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waayahay suldaane saakay ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus u qaaday laba xero oo ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose bal sideed u aragtaan haddaad tihiin nuqabada wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا اللهم أنت بشارات كان استبيالك أه بشان رمضان سيدي أبلطي إيو محاهد شعبان كي أول كي سبا oo ka bilowday maxaan ku sheega gobolada dhexe hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ilaahay baan wax badan ugu mahad celinaynaa culeysadii badnayd oo gaalada hadda maxay ahayd dhibka badan iyo maxay ahayd saliibiyiintaas oo isu soo bahaysatay ummaddan muslimka ee soomaaliyeed say u dhibaani lahaayeen iyo kuwa caratuurku ah oo soomaaliyeed oo u weyn yahay xasan garguurte xamladii ay soo qaadeen ilaahay subxaana wa tacaala hadda uu fashiliyey oy maanta maxayd aan arkayno inay baaba-ayaan furmahoodii ay ka ordayaan ay ku baaba-san yihiin oo wuxoodii qaniimadii ilaahay subxaana wa tacaala ay iyaga shalay gaalo keentay ilaahay maanta gacanta mujaahidiinta uu soo gelinayo ilaahay baan wax badan kun iyo kow jir ugu mahad celinaynaa wax awoodeena iyo xeeladeena ay tahay ma ahan ilaahay baana nagu manaystay ilaahay subxaana wa tacaalaa intii dhimanna waxaan leenahay allaha israaciyo gaalo wadanka allaha nooga qabto meel kastoo muslimiinta ay ku dhibayaan oo caalamul islaam ah allaha ka dulqaadaan leenahay ilaahay baan weydiisanaynaa markaan u soo noqdo maxaan kuu sheegaa maanta bishaarada hadda heer haddaan nahay gobolka shabeellada hoose waxa waaye geeritee u dambaystan hadda lasii wado waaye waxaa noogu dambaysa hadda sabiid bishaaraadka iyo farxadda maanta hadda naga soo gaarayo bisabiid waxyaabo badan dhib badan ummadda meesha ku noolayd ummaddaas dhibaato badan ayaa haysatay hadday ahaan lahayd dil dhaac kuufsi xarig aan loo meel dayan odayaal badan ayaa hadda godka jilicu ay geeyeenay ku xiran hadda maxaan kuu sheegaa oo qaar hadda nin oday odayaasha deegaanka ka mid ah ay dileen hadda maxaan kuu sheegaa dhibaatooyin badan qaar hadda habeen hore habeen saddexaad mordi laba nin oo guryahooda iska afuro banaanka iska jooga ay ku dhaawaceen moordiile tuulada moordiile oo sixirada maxaan kuu sheegaa tan hadda maanta la xasmiyey oo afkeeda ku hayso laba nin ayay saasoo kale hadda maxaa ahayd waxaa u xirnaa laba nin kale ayaa habeen hore haddana gurigoodii gurigiisii ka wateen laba nin oo kala gaar ah ayaa u xirnaa haddana ilaahay subxaana wa tacaala gacanta mujaahidiinta ayuu nimankii kusoo furtay oo bannaanka lagu keenay ilaahay baanu wax badan ugu mahadcelinaynaa deegaanka maanta farxadeedii wax la soo koobi karo anoo ku hadlayo magaca deegaankaas sabiid iyo caanoole iyo raqayle iyo mordiile iyo mareere iyo dhulkaas oo dhan waxaan leenahay dadka farxadda maanta boqolkiiba boqol si guud ay u faraxsan yihiin waayo wax la soo koobi kara ma ahan culays badan rar badan oo saarnaa ayuu allah subxaana wa tacaala fadligiisii maanta ilaahay baa ka dejiyey humma waxaa ka dejiyey mujaahidiinta bariga afrika waxaan leenahay mujaahidiintaas ilaahay subxaana wa tacaala jannatulfirdows alaclaa bil ramadaan maadaama ay tahay allaha ugu furo allaha ugu bishaareeyo marka waxaan leenahay ummadda muslimka ee soomaaliyeed maanta cadow ninkii uu kor joogo uu haysta ayaa og dhibaatada uu leeyahay ummaddaas ummad la dhibay la baabi'iyey hadday tahay sabiid iyo moordiille iyo caanoole dhulkaasoo dhan dhib badan badan badan ay ummaddan u geysteen maalin walba micnaha dil aan arxan la-aan iska ah xarig aan loo meel dayan maxay ahayd ummaddii aan ilaahay kitaabkiisa shareecada aan wax u doonan karinuun kitaabka micnaha sharciga ilaahay aan wax ka doonan karinuun raadsan karin marka alxamdulilah ilaahaygi maanta naga dulqaaday waxaan leenahay allah ayaa kun iyo kow jeer ku mahadsan inta kale oo meelahaas hadda kale ay haystaanna ilaahay subxaana wa tacaala waaba ku socotaaye allah ku ziyaadiye ilaahayna hanaga sii dulqaado ayaan leenahay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka sabiid maxay dhibaato ah oo ay ku hayaan dadka shacabka ah ee ku noolaa deegaankaas Ee, markaan kuu soo sheego wax hadda aan soo koobi karo ama hadda aan qoraal ahaan iyo hor yaalla ma ahane waa taan hadda kuu sheegay horta kufsi bilaa xad waaye oo gabdho badan ay iska kufsanayaan gabadhay doontaan inay iska xirtaan waxay doontaan ay ka samaynayaan ninkii odaygii ay fahmi waayaan lacag baaday weydiinayaan hadduu keeni waayo waxa waaye waxay u gudbinayaan godka jilicoo shabaabga ansaar la leeyahay aa la leeyahay maxaa kuu soo haray odayaashii micnaha maxay dhallinyarada mootoleyda inay mootada ka qaataan ayaa waxaa la leeyahay shabaabaa ugu adeegtaa baawuray iskaba dhaaf dadkii dhan waxay noqdeen dad iska gacmahooda laadlaado oo guryahooda joogo aanan shaqaysan karin maadaama beerahoodii tacabkii beeriyaa laga soo laabtay sababtoo ah maxaa xaaska gabadhii hadday baxdo beerahii ay aado waa la kufsanaa Waxaa- ninkii waxaa la leeyahay duurkan waxaa u soo aaday shabaabaa oo la jirtaa sha- waxaa u tahay jaajuus u tahay marka dhibaatooyin badan ayay horta ummadda muslimka ay meesha degan ay ku hayeen wax badan waxaan allahan ugu mahad celinaynaa allaha maanta ka dulqaaday ummadaas dhibaatada iyo culayska iyo rarka iyo xamuulka hadda haystay allaya ka dejiyey ilaahayna dibna looguma soo celiyo ummaddii muslimka hadda ay dul saaran yihiin ilaahay ha ka dulqaadan leenahay Een, ugu dambeyntii maxaad ugu baaqaysaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan een, shacabkii maanta lagu dulqaaday ee laga dulqaaday ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka sabiid Eh, bismillah waxaan leenahay horta si guud baaq waxaan u dirayaa shacabka muslimka ee soomaaliyeed meel kasta uu joogo uu naga maqlayo waayo dhibaatada hadda maanta dhacday soomaaliya waxay dhahdaa ushii walaalkaa ku dhacday gumudkeeda adug ku yaallaa gaalo waa gaalo gaalo raacna waa gaalo raac wax maanta ay kala duwan yihiin ayaanan jirin dhibka maanta walaalihiina ku dhacayoon hadda ka sheekaynayno waa wax haddii aan macnaa maanta aan laysu kaashan aan laga midoobin aan laga dagaalamin waa wax annaga noo yaalo berito macnaa nimankan ay nagu hayn doonaan marka waxaana laga rabaa inaan meel iskaga imaano oon maxay ahayd eh, si guud isu kaashano taas waxay ahayd baaq guud oo ummadda muslimka soomaaliyeed aan u diraayo ummadda gobolkan shabeellada hoose ku dhaqan maxay ahayd waxaan leenahay ayadana hadda waxaad ogtihiin tacabkii beerihii dhinac walba in laga hor imaaday oo nimankan ay macnaa dhibaatooyinkaas nagu hayeen oo hadda macnaha ay noo adeegsanayeen gaalo gaaladii hadda ilaahay baa naga dulqaaday ayagiina maanta way israaceen ayaga iyo kuwii watayba maanta way isdaba ordeen oo way isdaba socdaan marka waxaana laga rabaa inaanan ku dhex milmin aan maxay mujaahidiinta garab hiil iyo hooba aan la garab istaagno maxay ahayd ragga dhallinyaradana waxaan leenahay geeri geeri ma dhanto shalay kuwii ku dilaya kuwaan xunay ahaayeen hadda kuwa macnaha maxay sina kuuma deyn doonaan hadda maxay ku habboon tahay intuu isaga kuu imaanin fadhigiisa ugu tago kula dagaalan oo ku dil marka waxaan rabnaa in la kaco ummadda bulshada gobolka shabeellada hoose ha la kaco khaasatan deegaanka saakay la xoreeyey sabiid waxaan leenahay iyo moordiile caanoole mareereere khayle beledulaamiin maxaan kuu sheegaa idiimow dhulkaas oo dhan inaad furuqley aad isu kaashataan oo dhallinyaradiini ay soo baxaan maadaama shalay culays oo idiin saarnaa hadda wax idiin haysta ma lahan maxaa ilaahay gaaladii waa idinka dulqaaday in banaanka loo soo baxo laga hortago mujaahidiinta la garab istaago lala dagaalo ragga hadda furunta idila jooga meeshana inaad garab gacan iyo gaashaan iyo gacala u noqotaan ayaa laydinka rabaa insha allahu taasaan idinla dardaarmaa si guud ahaan khayr badan allah idin siiyo walaalaha mujaahidiintana waxaan leenahay waa naga farxiseen allah idinka farxiyo waxaad adduun iyo aakhira amsaashiina allah badiyo maxay ahayd waxaad ku farxdaan allah idin siiyo ummadda muslimka dhan meel kasta maanta ay joogto soomaaliyeed ayaa farxad macnaha ku soo kacday ku fadhido ilaahay baana ku mahadsan uma waxaan ugu mahad celinayna raggaas mujaahidiinta khayr badan allah idin siiyo wabillahi towfiq asalaamu calaykum waraxmatullah